عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بل وحا inoogu dambeeyey oon weliba aynaan dhammayn baabkii uu dhigtay imaamka iyo cidda ka dambaysa waxay odhanayaan ku qowlayaan ee dikri iyo ammaan iyo xamdi ah marka ay rukuucud ictidaalkii walow dee baabna inoo raacay waa dee wixii la odhanayay uuni allahuma rabbanaa laka alxamdu fadliga ay leedahay bal umuuro weli halkaa ku xidhan ayaa inoo socda wuxuu uhi musanifku raximah llahu tacaala baabun baabku tarjama imaka halkan ma laha oo ruwaadda qaarkoodna bukhaari way xadfeen boo baabbaab may u jirin dee kuwana baab bay sugeen halkan laakiin aan tarjamo lahayn ama wax raacsani aanu jirin marka saas oo kale baab u yimaado aan tarjamo lahayn ama aan dee wax cunwaanka baab mooye wax kaloo raacsani aanu jirin oo tarjamadii baabka noqda horeynu usoo aragnay oo dee waa fasal baabkii ka horeeyey un kaba mida taas bay tahay weliban xaafid bnu xajar wuxuu raajix yeelayaa halkan baabu fadli allahuma rabbanaa laka alxamdudan in iyaduna baabkaasi aanu jirin oo baabka la gooyo laakiin halkan baabka la sugo macnuuna waxa weeyaanu dee bal wixii uu imaamka iyo cidda ka dambaysa ay odhanayeen ee dikri ahaayo allahuma rabbanaa laka alxamdu oo fadli ay kaba mid tahay ayaa bal waxyaalihii kale iyaguna yimi ee bukhaari halkan kuba warinaya shardigiisa kuba sugnaa ee iyadana ictidaalka iyo halkaa laba odhanayay ayuu bal halkan sheekhu inoogu sheegayaa iyadoo umuurta ama qunuudku dee baabkeeda yeelan doonuu inoo dambeeyo ibnu rajabna markuu labadan xadiid khaasatan ka dhexe mooye labada kale uu soo dhigta kaas riwaayadiisa kumay sugnayn malahay nuskhadiisa ayaa wuxuu idhaha ujeeddada bukhaari uu halkan ka leeyahy waxa weeyaanun ruuxii musalligaah ee tukanayay in loo jideeyey samic allahu liman xamidah iyo rabbanaa laka alxamd oo tasmiic iyo taxmiid ay ku kala magacaabaan taas dee dabadeed inuu duca iyo dikri kale la iman karo oo aanay arrintu ahayn inuu ku gaabsado un tasmiic iyo taxmiid uu kuba gaabsado waayo axaadiid kala duwan oo barhkoodna aanay kitaabka kuba sugnayn ayaa ziyaado intaa ka badan oo ama duco ah ama ammaanah ay kuba yimaadeen bal markaa taas baa maqsuudku yahay xadaanaa mucaad bnu fadaalata qaala xadaanaa hishaamu can yaxya can abi salamata can abi hurayrata qaala anahu qaal bal kolay ruwaad waan soo wada maray sheekhan bukhaari mucaad ibnu fadaalana waa afraadda bukhaari weeye macnaa kutubta kale oo dhan ama aimadan kale shantii wax kamay warin waxaana uu yahay sheekhyada bukhaari raggooda ugu waaweyn oo laba boqol iyo tobankii hijirada ayaabu dhintay waa bukhaari markaas dee waxa weya dhowr iyo toban jirkiisii bay noqonaysaa waana nin hiqa eh laakiin bukhaari unuu wax ka wariyo inta kalena waa dadkan soo aragnay hishaamu dastawaaye yaxya ibnu abi kathiir iyo cidda ka dambaysaba wuxuu yidhi abu hureyra qaala la uqaribanna waan dhoweyn doonaayo salaata nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay salaadiisaan idiin soo dhoweynaya macnaha laamtuna waa tii qasan baabay jawaab u tahay macnuhuna dadkuu leeyahay bal rasuulka ilaahay siduu u tukan jiray ayaan idin tusayaa idiin soo dhoweynayaa ficilna idinku bayaaminayaa taas buu lahaa fa kaana abu hurayrata abu hureyra wuxaa waqtiyadaa de ama uu marwan ibnulxakam uu isaga khaliifo ka noqonaya ama naa'ibee uu isagu markaaba ahaa ka dadka tukinayaba fa kaana abu hurayrata wuxua radia allahu canhu yaqnutu mid qunuuda fi ragcati lukhraa ragcadda dambe macnaha ragcati alakhiira un weeye oo min salaati duhri salaada duhur kaba mid ah wa salaati alcishaa'i iyo salaada cishaa'i iyo wa salaati subx salaada subax bacdamaa yaquulu inta uu ku qowlo dabadeed samica allahu liman xamida ayuu qunuudayay qunuudiisuna fayadcuu wuxuu u ducaynayay lilmu'miniina mu'miniintuu u ducaynayay wayalcanu waanu lacnadayay alkufaara gaalada ayuu lacnadayay oo mu'miniintu u ducaynayay gaaladana waa lacnadayay bal xadiidku xadiid kale uu bal laba xadiid oo kalena way noo dambeeyaan oo iyaduna sida aan sheegayno hadalkaa ibnu rajabna ahaa xaafidna hadalkiisu ahaa uun baabkani ama axaadiidiisan maqsuudku uu yahay uun bal wixii imaam iyo ma'muum uu odhanayay cinda alictidaal ayuunbay tatimo iyo takmilo u tahay wax khaasaba haba noqdeenoo kolkol qunuud iyo taasi dee ama naasilo ku khaasa ama taasba haba noqdeen abu hurayra markaa isagoo dadkii tusaya rasuulka ilaahi salaaddii uu tukanayay una soo dhoweynaya ayaa bal markaa muxuu odhanayay marka uu salaadahaas waa duhurka iyo subaxa iyo cishaa'iga markaa qunuudkani waa qunuud naasilo weeye waayo qunuudkan raatibka a'immada qaarkood sugaan waa subaxa uunbuu yahay laakiin qunuudka naasiladu salaad mucayan oo gaara uu leeyahay ma jirto bal saddexan salaadood ayuu qunuudayay qunuudkana maxalkiisu halkuu noqonayaa waa dee marka ictidaalkiibuu noqon marka bacda rafci limaami ama marka lasoo tooso maxaa dee waxyaalihii kale jidaysnaa noqonaya ama hadduu doono sababba haba lahaado naasilo gaara ha ku koobnaadabe ducada tasmiicdii dabadeed iyo taxmiiddii dabadeed lala imanayo waana intaan nidhi baabku maqsuudkiisa ayaa taas ah muuminiintana waa u ducaynayey gaaladana wuu lacnadayay dee waana kan leh salaadii rasuulka ilaahi baa taas ahayd isaga ayaana wariyey rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dad gaaruu u ducayn jiray oo bal maalan waana inoo soo socotaaba haddii ala idhaaho weliba dadka qaarkood magacaabi jiray dad gaalo gaalo gaar ah oo rasuulka ilaahi habaari jirayna muddadu yaanay dheeraananba dee kollayna sababa haba lahaadeena way noo dambaysaa ee bal taasaa jirtay oo ah ictidaalkii wixii laba imanayay ducadaa ka baxsan tasmiic iyo taxmiiddiibaa kaba mid ah ducadii qunuudkaba xagga marka la eego qunuudkii waxaa ku tacalluqsan sheekhu baab buu u dhigan doonaa marka witriga weliba aakhiradiisa dee aan gaadhno ayuu dhigan doonaa halkaas baanay dee waxa weeyaan bal ma kaa naasilada ah iyo kii isagu witrigoo kale baraacsanaa iyo hadduu mid raatibi jiro kii raatibka ahaa iyo maxalkiisuma qabla rukuuca mise waa bacda rukuuc iyo halkaas baa kalaamkeedu yahay ee imika muhimka waxa weeyaanuun cinda alictidaal tasmiic iyo taxmiid wax ka badan oo dee banaani iyay jirto macnaa arrintu aanay ahayn uun in lagu gaabsado tasmiic iyo taxmiid sana iyo ilaahay la ammaanayaana ay axaadiid inooguba timi duco xataa dad gaara loo duceeyaana dee axaadiida qaarkood sida kan aan hayna inooguba timi bal waxa weeyaan kuwa kalena waa saasunbaa macnahoodu yaama maqsuudka guud xadaثna cabdالlahi bn abi اأswadi qaala xadaثna ismaaciil can khalidin اlxadaai can abi qilaabata can anasin radia allahu canhu qaala anahu qaal cabdullahi bn abi aswadkan kolley malaa aabihii awowgii baaba loo teeriyey siduu xaafid ba halkan sharaxa ku leeyahay ee cabdullaahi bni moxamed ibni xumayd baa laba yidhaah waa nin iqoo xaafida bukhaari iyo abu daawuud iyo tirmidi ay wax ka wariyaan waa nin iqa aan leenahay xaafid ah saddexdaa ay imaamna ay wax kaba wariyaan ee abulaswadkana aabbihi awowgii buu noqonaya waa cabdulaahi ibni moxamed ibni xumayd baa magaciisu yahay inta kalena waa dadkii aynu horeba in badan kitaabka kuba soo aragnay markaa wuxuu yihi anas ibnu maalik qaala kaana wuxuu ahaa alqunuutu qunuudku anas baa odhanaya fi lmaqribi waalfajri salaada maqrib iyo salaada fajri ayaa qunuudku ahaa qunuudku waa taan leyna maxalkiisu waa inoo dambeeyaa bal markaa waxaabay noqonaysaa tan dee waa markii hore rasuulka ilaahay kol labadaas imanka xadiidka horena maqribba inoogumu jirina salaado kale inooguma sugnaa qunuudku markuu linaasila yahayna salaad gaara oo mucayanu leeyahay maba jirto laakiin waa fii awali lamr qunuudku wuxuu ahaa dee maqribka iyo fajriga bal anas buu ahaa ninkii wariyey ama saxaabiga wariyey rasuulka ilaahay bal hadduu kuwii kala daayay inaanu subaxa daa'imay oo kale bal kalaamkiisuna markaa dambuu inooguba iman doonaa bal xadiidkaasna markaasaa eegitaankiisu yahay ee bal xadiidkaa keenaya in qunuudkaa subaxu raatib yahay ee ay mase shaaficiyadoo kaliyana iyagu u daliishadaan ee ay uguba tegeen in qunuudku raatib yahay bal waa bilowgiisii iyo badcigiisii taasuu ahaaba siiqadanna muu odhan waqtigii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bukhaarina axaadiidii musnadkayd waa kan kusoo dhex arooriyey oo macnaa kol hadduu saxaabi siiqadana laba yimaado in xadiid marfuuca ay tahay xataa cahdigii rasuulka ilaahi yaanuuba sheeginbe ayay deesan bukhaariyo muslimba xadiidkan ay usoo dhigteen ay tahy waana qowlkii xaakimsan hore usoo sheegnay xadaثna cabdالlahi bn maslmة can maliki can nucaym bn cabdالlahi اlmujmiri can caliy bn yaxya bn khlaadin الzuraqiyi can abihi can rifaacaة bni raaficin الzuraqiyi qaala anahu qaal bal sanadka nucaym iyo cali iyo aabihii yaxya labad saddexdooduba taabiciintii bay yihiin walow laydhaa yaxya rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waqtigiisii buu dhashay waa loo keenay oo taxniigii buu uba sameeyey laydhaa xaggaa sharaf suxbo ama aragti loogaba sugi karo bal taasba weeye nucaym bnu cabdillaahi almujmir iyada horeynu usoo maray isagii aabihiiba almujmir in laydhaana waynu soo maray weliba nucaym cali isagaa ka weyn xagga marka la eega samaacana ugaba horeeyo min baabi riwaayati alakaabir can ilasaaqir bay noqon waayo uu ka weyn yahay caliga inuu xadiidka kaba warinayo cali bnu yaxyaana waa nin taabicioo hiqa ah oo dadkii iyagu taabiciintii qataada iyo zuhri iyo dabaqadoodii ah bukhaariyo abu daawuud iyo nasaa-iyo ibnu maaja ay wax ka wariyaan ama bi yaxya ibnu khallaad waataan leenay aragti buu leeyahay walow dee aanu garasho iyo tamiis lahayn waqtigaas oo xaggan kalena taabiciintii inuu la xukum yahay markay riwaayo noqoto isaga bukhaari iyo asxaabu sunan ilarbacba guud ahaan waxbay ka wariyeen muslim baan wax ka warin welibana rifaacatu bnu raafican uu kaba warinayaa yaxya bnu khallaad waa isaga kolley adeerkiibuu noqonaya waayo khallaadkaasba waa ina raafic khallaadkaasna waata inu cashirkii kan ka horreeye kusoo maray inuu ahaa ninkii salaadiisa xumeeye rasuulka ilaahayna uu baray ninkaas ahaa rifaacina waa walaalkii waa reer bedel isagu rifaaca ee waa khallaadkaas ibnu raafic waa ninkii aynu soo maray inuu ninkii salaada tukadee rasuulka ilaahay dib u baraya sida uu salaada u tukanayo ninkaasbaabuu ahaa kaas baa cali bnu yaxya u awowaa bal rifaacat ibnu raafic zuraqi qaala wuxuu yidhi kunaa waxaanu aynu yowman maalin nusallii kuwa tukanaya wara'a nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay gadaashiisaanu ku tukanaynay macnaha dee salaada sunno ah in lagu daba tukado marar haba dhacdo ee dee wax badan may ahaynee shay iska daari ama caariday ahayd ee waa salaaddii faradka ahayd baaban leenahay falamaa rafaca ra'sahu markuu rasuulka ilaahay madaxiisii sare uga soo qaado kasoo toosay min aragcati rukuucdii qaala wuxuu yidhi samica allahu liman xamidah waa dee ictidaalkii ayuu taas yidhi markaasaa qaala rajulu nin baa yidhi wara'ahu rasuulka ilaahay ka dambeeyey oo dadkii ku daba tukanayay ah rabbanaa walaka alxamdu xamdan kaiira dayiban mubaarakan fiih intaasuu israaciyey waanu la jaaray saruu u qaaday dee rabbanaa walaka alxamdu waa tii aynu soo marrayba rasuulka ilaahi inuu yidhi dhaha ama allahuma rabbanaa walaka alxamdu markay imaamku taa idhaha dhaha ee muxuu kordhiyey xamdan kaiira dayiban mubaarakan fiihi buu kordhiyey sarena wuu u qaaday falama sarafa rasuulka ilaahi markuu salaadii ka baxay ayuu qaala yidhi man ilmutakalimu waa kuma ayuu ahaa kii hadlay ee kelimaadkaa ku hadlay qaala markaa ninkii isagu mutakalimkaa dadbaaba waxaabaa leeyihin waa isagaa isibahminaya waa rifaacatu bnu raafice ayaa wuxuu ihi ana anigaa kuba hadlay kolley xadiidka riwaayaadkiisa siay nooguba yimina markii hore umuu jawaabin rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caley uhi man ilmutakalim taas oo cidba may hadlin isagina ma hadlin dadkii kalena way aamuseen rasuulka ilaahi baa mar labaad buu ku celiyey cidimay hadlin markii saddexaad ayuu rifaaca yidhi aniga kolley dee rasuulka ilaahay hadlay in loo jawaabaa waajibaabay ahayd walow ruux mucayan oo u gaaro oo uu la hadlaya toos ula hadlayay aanu jirin be laakiin dee waxay kaba baqdeen oo inuu ninkani qalad galay ama isaga naftiisii inuu wax khada ah kuba dhacay oo taasoo deeta saasuu ugu dhici waayey inuu sheegtu idhaah waa aniga taasba bal isagoo rajaynaya inuu rasuulka ilaahay kaba aamusuu sidaa kuba daayo laakiin markii rasuulka ilaahayna taa waa dareemay markii hore iyo markii labaadba la hadli waayey ayaa rasuulka ilahay yihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kelimad ayaa yidhi fa innahu lam yaqul ba'san wax dhiba oo uu yidhi ma jirto hadalku dhibaato ma laha oo wax dhibaa muu odhane yaa hadalka yidhi markaas baa ninkii yidhi anaa qultuhaa walam urid biha ilaa khayran anaa idhi laakiin khayrumaan u jeeday oo markaa dee wax qalada samee ismaan lahayne khayrun baa anigu u jeeday marka qaala rasuulkii ilaahi baa wuxuu yidhi ra-aytu waxaan arkay bidcatan wa halaathiina malakan dhowr iyo soddon malak oo yabtadiruunahaa waa kelimadan rafcinteeda iyo horyeelkeeda ama qoritaankeeda u baratamayo u kala dheeraynaya oo ayuhum kooda yaktubuhaa qoraya awal macnaa way usoo kala dheeraynayeen way usoo tartamayeen bal kooda isagoo marka ugu horeeya ka qoraya oo dhowr iyo markaa soddon malag oo xadiidkuna inoo keenaya bal cid aan xafadadii dee inala socotay camalkeenna loo diray aan ahayn oo in acmaasha dee ay kolkol ay qoraanba waa malaa'ig kale waayo dhowr iyo soddon ruux kastaba markaa qariinkiisa iyo wixii isaga laba socday camalkiisa qorayay ma aha ee waa malaa'ig aan xafadadii ahayn baa kelimadani miisaankay lahayd ama hadalladani miisaanka uu lahaa iyo fadliga weynee uu lahaa ayay dee usoo kala badiyeen say dee bal u qoraan oo ay ula kor noqdaan se lafti kaleba yascadu bihaa kuba yimi dee kollayna waa ay islaazimayaan oo koodan qoray baaba dee kor yeelaya bal taas buu yidhi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh horta bal maalan xagga baabka waxay ahayd oo ay nidhi dee waa waqtigaa ictidaalkiiyo rukuucdii inaan tasmiic iyo taxmiid uun laguba gaabsanayno intaa wax ka badan oo ama ducaah ama ammaani ay jidaysan tahay ducadii waaba taasoo markaa mu'miniintii loo ducaynayo ama kufaartii waaba ducadii bay noqonaysaa xagga ammaantiina axaadiidan kitaabkeenna inooguma sugnayn oo rasuulka ilaahay inooga sugan baa jirto kuwa weliba saxiixa muslim ay kuba sugan yihiin rasuulka ilaahay inuu odhan jiray marka samica allahu liman xamida rabbana laka alxamdu mil asamaawaati wa mil alardi wa mila maa shita min shayin bacd waxaa kaloo dee laba socotay riwaayaadka qaarkood ahla ahanaa'i walmajdi axaqu maa qaala alcabd wa kullunaa laka cabdun laa maanica limaa acdayta baltaas waana ictidaalka oo ictidaalkuna inuu rukni dheer yahay oo dee rukni gaaban aan ahayn sida bacd alculamaa qowlkoodu yahay ee rukni dheer yahay dee aan tasmiic iyo taxmiid uun arrintu kuba koobnayn ee ammaan kale oo ilaahay subxaana wa tacaala la ammaanayo ama duco la kordhin karo dee welibana dee taa ma'huurkaa waa taynooguma sugan markaa tii maxaa kaba mid ah saxaabigan xamdigan iyo siiqadan xamdiga kaba dhacday rasuulka ilaahayna waa kan dee fadliga ay leedahay tani iyo mansilada sare ay leedahay inoo muujiyeyba oo xadiidka inooguma caddeeyey welibana ma'huur may ahayn rasuulka ilaahay uu kaba maqlay isagu khayr buu ula jeedo isagaa ilaahay dee kuba ilhaamiyo yidhi rasuulka ilaahayna waa ku sugay oo walow shay markii hore uu salaada ku ogaa rasuulka ilaahi uu kaba maqlay aanay ahayn dee arrinkanna waa taqriir rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kuba sugay taasoo kale arrin kalena way dhacday wuu la jahray jahrigan uu laba jahray ina waxa weeye dee haddii awqaadda qaarkeed ruuxii ma'muumka waa ta aynu soo marrayba rasuulka ilaahi salaad sirriya kolkol ayaad inuu sare u qaadi jiray uu laba jahri jiray haddii jahrigan oo dadkii kale ay maqleen haddaanu tashwiish keenahayn nooc caynkaasaan tashwiish keenina dee inaanu wax madmuuma ahayn ama ruuxii aan loo diidahayna xadiidka way noogu sugantah oo rasuulka ilaahi taasna kumuu inkirin welibana xadiidka riwaayaadkiisa qaarkood waxaa yimi walow ay waafaqday markaa ictidaalkii inuu hindhisay oo xamdigii hindhisada uu tan ahaaba taas baa riwaayaadka qaarkood kuba yimi taasna iyaduna ay noo faa'iideynaysa ruuxu hadduu dee fii salaatii hindhiso xamdigii waa la imanaya xamdigii waa la imanaya hadduu xataa faatixadii ku dhex jiray xamdigiisaasi faatixadii ma kala goynayo ee deeta la diiday uun xadiidkii muslim dee nahyigu kuba yimi waa ruux kale oo hindhisood yarxamuka laa tidhaao kalaam noqonaya salaaddii kaa buriya laakiin shaksigu kiisii waa ku xamdeeyaayo dee waa amaan ilaahay waa dikri iyo sana un weeye salaadiina waxa weeyaan wax alla wuxuu u dhimayaa taasi maba jirto bal dee markaas maqsuudkii bukhaariya dee baabkuna waa ta aan soo marreen soo sheegnay baabulidma'niinati xiina yarfacu ra'sahu min alrukuuci adaakani baabulidma'niinati lafdigani wuu inoogu soo noqnoqday ee duma'niina waxaa la arkaana meelaha qaarkood nisooyinka qaarkood ay ku sugan tahay lafdigan badani waa duma'niina oo kale dee idma'niinana waa lafdigan iyadana halkan inaguba soo noqnoqdo walow dee habeenka dhaweyna waa tian in yar soo taabanaya idma-anna mastarkeedu waa idmi'naan laakiin idma'niinadan oo kale waxaan filaya inaan ahayn ma garan kara habeenkaa inaan taa idhi ee dee idmi'naan oo kale barhkood baa kaba dhigay in mastaru marihiisii uusan noqonayo idmaaniina uu noqonayo calaa kulli xaalin dumaaniina ha ka mashhuur ahaatee waa sukuunki iyo xasiloonidiiba macnahaasbaa tanna ay leedahay haddaba xasiloonidii laguma xasilayay xiina yarfacu raasa ictidaalkii baan ku jirnaa weli salaada tartiibteedii baa inoo socota rukuucdii baan ka soo baxnay ictidaalkii baa imika inoo socday sujuuddaan geli doonaa saasuu sheekhu inooguba wadi doonaa rukuucdii horteedna qiyaamkii iyo qiraa'adii iyo waa tii aynu soo aragnay xiina yarfacu markuu kor yeelayo ra-sahu madaxiisa min arukuuci ruuxii musalliga ah markuu soo tooso waa ictidaalkii dikrigiisii waan soo aragnay in la toosayana waan soo aragnay toosiduun maha lasoo toosee in ay tahay in lagu xasilo dee rafcigan oo kale ictidaalkiina rukni weeye sida in badan oo ahlcilmiga ka mida agtooda oo shaaficiyad iyo xanaabilad iyo aimadaasi ay kaga mid yihiin in lagu xasilo oo ruknigaasi maaha intuu haga istaaga un uu markiiba isagoon xasilin uu iska sujuudee in weliba lagu xasilo dumaniinadna iyadna dee waxay kaba mid tahay waana ti aan xadiidkii almusi asalaati kuba soo maro ruknigii bay noqonaysaa ee bal tii buu inoo bayaaminaya rukuucdii hadduu soo ictidaalkii soo sheegay in lagu xasilo lagu nagaado oo dee iyadna halkan wax madluuba ah walow qadarkeeda dee sukuunkii haddii iyo xasiloonida ay xasisho dee qadar ilaa intaa ha noqoto aan la xadaynayna arrintu ay tahay inuu ruuxii kuba xasilo xarakadiisii hore ay joogsato ay go-do dabadi intaanu dee xarakadii kale sujuudda bilaabinun haddaba xiina yarfacu raasahu min arukuuci waqaala abuu xumaydin wuxuu yidhi dawamala oo dhowr goor mararhanootan soo maray isagoo halkaa tarjamada inoo raacinaya welina xadiidko inoo dambeeya baa nidho marka juluuska aan gaadhno ayuu xadiidkao dhan keeni doonaa iyo fadhigaa sunat aljuluus rafca anabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay uu soo toosay oo madaxiisii buu kor yeelay rukuucduu ka soo toosay wastawaa waanu ekaaday oo waa istaagay weeye xataa yacuuda ilaa uu ka laabmo kullu faqaarin waa faqaar kasta waa lafaha dhabarkee taxan ee dee marka lasoo foorarsadona waa kuwan soo foorarsaday lafaha dee isa suran taxan ee dhabarka kuwaas baa faqaar ku yahay mid kasta makaanow meeshiisii uu ku laabmo macnaa inuu hagaag isu taago laf kasta halkeeda ay kuba noqoto markii hore uu taagnaa ee uu qiraada u taagnaa si uu ahaa uu noqdo ayuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh saa noqdo ayaabuu istaagi jiray waana ku xasili jiray xadaana abulwaliidi qaala xadaanaa shucbatu can haabitin qaala anahu qaal haabit lbunaani baa wuxuu yidhi kaana anasun anas wuxuu ahaa yancatu mid tilmaama sifeeye weeye lana annaga sulaata nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay salaadiisii ayuu noo sifaynayay noo tilmaamayay si uu u tukan jiray marka ficil baanu ugu tilmaamayay fa kaana wuxuu ahaa anas yusallii mid tukada waa tukanaya isagoo rasuulka ilaahay salaadiisiina baraya oo noo sifaynaya say ahaydna ficil noogu cadaynaya wa idaa rafaca ra'sahu markuu madaxiisa sare u qaado mina rukuuc rukuucda uu ka soo toosana qaama wuu istaagayay xataa naquula ilaan kaba nidhaahno qad nasiya waa iloobay weynuu salaad kuba jiro ama sujuuddiiba waaba iloobay qiyaam baabuu qaatay adugu wax ilaan isnidhaah macnaa uu dheeraynayay oo marka uu rukuucda ka soo tooso markiiba ma sujuud ahayn waa istaagaya dadkii waqtigoodaasna dee waxa weeye malaasan may samaynayna uu arkayo waa tan imaka uu tan lahaa waxaabaan isu odhanaynay waa iloobay ilaanu isnidhaahno waabu iloobay oo waxaa kuba yimi riwaayo iyadoo haabit inuu yidhi riwaayadan markaa shucbo maahe xamed ibnu zayd riwaayadiisa fa kaana anasun yasnacu shayan laa araakum tasnacuuna anas wuxuu samaynaya shay aanan idinka idin arkayn inaad samaysaan oo maxay ah inuu ku raago taagnidaas oo dee taagnidii waa rukni saanidhi dheeraynteeduna dikri iyo dee ammaan ilaahay iyo ducaba lagu dheeraynayaana waa shaygaa inoo jidaysanoo inna dheerayntaasi salaada waxay u dhimaysaa ma jirto dee kollayna xataa imaam shaafici raximah llahu tacaala kalaamkiisii iyo dee naskiisii ayaaba wuxuabu ah ruux hadduu dheereeyo dikri ilaahay ku dheereeyo ama duco oo kale isagoo dee ducadaas qunuudna aanuu laba jeedin walow cibaaro kale ha uu ka cabiro wixii caadaa lagumaba lahaa dee waana jirta bacd alculamaa ishaaficiya inay yidhaahaan waa rukni gaaban oo haddii la dheereeyo salaadiiba way buraysaa laakiin dee maaha rasuulki ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa tan inoogaba sugan horena waa ti aan usoo qaadnay dee bal umuurahan tan tilmaamaya ee amadii shaaficiyadu saas imaam nawowi iyo keyrkiiba ayay leeyihiin axaadiida caynkana si looga jawaabo oo iyadoo madhabtii la eegayo laga jawaabo oo la yidhaah taasi ma jirto way adag tahay qowlka mukhtaarkii waxa weeye inuu rukni dawiila yahay ictidaalku juluus bayna sajadateena waa saas oo kale ee rukuucda iyo sujuudda iyagoba madhabka waa inay dee laba rukni oo dhaadheer yihiin iyagaba way kuma sugantahay labadan baa qowlkani uu jiraaye laakiin bal waxaan leenahay waa dee labadaa rukni waa dheer waa rukni dawiila salaadiina koladii duca iyo ammaan iyo taa laguma dheeraynayo ee waa salaadii uun wax kala go-ayo ama muwaalaadkoodii arkaantu ay xidhiidhaysay ay meesha ka baxayaan de waxani wax ajnabiya maahe ma jirto haddaba anasna waaba istaagaya ila aanu nidhaahno waa iloobay isagoo rasuulka ilaahi salaadiisii kaba hadlaya xadaana abulwaliidi qaala xadaana shucbatu can alxakami abulwaliid waa abulwaliidi dayaalisi hishaam markii horena waa inooguma sugnaa shucbana markii horeba uu kaba warinaya laakiin waa saxaabi kale iyo xadiid kale can ilxakami can ibni abi leyla can ilbaraai radia allahu canhu qaala anahu qaal kole habeen dhoweyd waxaan soo sheegnay ibni abi leyla nagu soo noqnoqonaya waa cabdiraxmaan ibni abi leyla walow qoyska magacan ay wada wataan siaan habeenkaa dhoon soo sheegno ee ruwaadana malaa inta kutubtan lixda ah wuxuun kaga sugayiin waa afar mid waa cabdiraxmaan kan iyo nin uu dhalay oo ciise laba yidhaaho iyo nin kaleu dhalo maxamed la yidhaaho iyo nin ciisehaasi sii dhalo cabdilaahi ibnu ciise la yidhaho intoodaas weeye inta kutubta kuba sugan kollayna in waxa jirta dee aadna waxa ugu mashhuursanun ninkan weyne cabdiraxmaan ee taabiciga weyna iyo ninkan atbaacu taabiciintii kaba mida ee uu dhalo ee faqiiha ah ee fuqahadan waaweyna martabadooda gaadhsiisna ee maxamed ibnu abi leyla markay aimmadu ay fuqahada ay ka hadlayaan iyo aimadan dee aimatal amsaar iyo aqwaashooda ee ay sheegayaan leeyihin waa abu xaniife iyo fulaan iyo fulaan iyo qowlkoodii ibnu abi leylaha soo arooray raggaa la socdaana waa maxamedke maaha cabdiraxmaan kan aan hayno waa maxamedka xagga marka la eega fiq ahaan waa imaam buu kuba yahay laakiin xadiidka waa in ay daciifiyaan oo xifdi xumo iyo waxyaale ay uba daciifiyaan kitaabkeennana aslan riwaayo kuma laha iyo muslim toona asxaabu sunan ilarbac baa wax ka wariya ninkaa faqiiha waayo jaanib kale ay kaba daciifiyaan xadiid ahaan oo ay xifdi ahaan iyo waxaa kuba daciifiyaan waana nin atbaacu taabiciintii ninkaasi kaba mida kanu ah nin ay walaaliyeenna waa jira oo hiqa ah iyo ninkaa uu adeerkaye ninkaasi uu dhalay oo hiqaah bal maalan labadooduba aad moodo isku dabaqo inay yihiin labada isdhale aada isugu dhow yihiin xaggasa marka la eega kulankee laakiin qoyskuba ibnu abi leyla waa magacan way wada qaataan haddaba wuxuu yihi can ilbaraa'i radia allahu canhu qaala wuxuu yihi baraa ibnu caasib kaana wuxuu a rukuucu nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay rukuucdiisu iyo wa sujuuduhu sujuudiisu wa idaa rafaca ra'sahu min arukuuc bal dee si rukuuc iyo sujuud iyo wax la mid oo ismiya oo inoo aynu ku cadafna aynu inoogu dee markaa aan u helo waxaan halkan qadarana wa rafcahu weeye ama dee kaana rukuucu nabiyi wa rafcuhu idaa rafaca ra'sahu min arukuuc wa bayna sajatayni wa juluusuhu bayna sajatayni iyo fadhigiisa labada sujuudood dhexdooda uuba fadhiisanaya qariiban min sawa kuwa isku dhow bay ahaayeen oo isdheekaansho ku dhow xadiidka habeen dhoweynu maan soo maray waxaana habeenkaa inooguma sugnaa maa khala alqiyaama waalqucuud istitiin maanta halkan lamaba socdo qiyaamka iyo qucuudka laga soo reebayna waa taa nidhi waa qiraaadii qiyaamkii dee qiraa'ada loo taagnaanaya fadhigii atixiyaadko way ka dheeraayeen kuwana way isleegiin maahe laakiin way isku dhowaayeen weeyaanoo marka iyadoo la ogyahay rukuucdiiyo sujuuddu inay dhaadheer yihiin dee juluuska bayna sajdateyn iyo ictidaalkiina iyagay ku dhowaayeen oo iyaguna waa dhaadheer yihiinun oo bal maalan taas waa xasilo waxaa keenayana inay rukuucdiiyo sujuudiya kuwa ku dhowaadaan waa iyadoo dee ictidaalkiina uu rasuulka ilaahay kuba xasilayo ku nagaanayay xadaanaa sulaymaan bnu xarbin qaala xadaanaa xamaad bnu zaydin can ayuuba can abi qilaabata qaala anahu qaal abu qilaaba la yidhi cabdullaahi bnu zaydin aljarmi waa taabici ayuubna waa taabici ka yar weeye qaala waana nin caabido ahaa abuqilaaba kollay bal maalan waxoogaa nasbi ayaa ha kuba sheegeen barhkood in wadankiisi iyo ciraaq iyo ugaba tegay marqaadinimo loogu yeedhay ayuu kaba tegay oo shaam iyo xaggaasoo xaggiibuu kuba dhintay kutubtiisiina ayuub ayuu dardaarmuu yidhi ayuub ugeeya hadduu noolya haddii kalena malaa in laba aaso ayaaba dardaarankiisu ahaaye ayuubna waa noolaayo haddaba in abuqilaaba cabdullaahi bni zayd aljarmi ayaa qaala wuxuu yidhi kaana maalik bnu lxuwayrisi maalik bnu lxuwayris wuxuu ahaa yuriina kuna tusa kayfa sidii kaana uu ahaa ay ahayd salaatu nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay salaadiisiiyo siduu tukan jiray wadaaka macnaa tusintiisaas iyo markaa uuna tusayo salaada uu rasuulka ilaahay siduu tukan jirayna fii kayri waqti salaatin waqti salaadeed waqti aan ahayn buu ahaa kolle xadiidkiisa waan soo maray horaynuu soo maray malik bnulxuwayrisna intaa in ka badan baan kuba soo aragnay oo ah halkii dee abwaabtii aadaanka iyo dee jamaacadii iyo intaas waa ti aynu soo haynay markay u yimaadeen iyagoo dhallinyaro labaataneeyaha rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh aadaankii dee sebalcidda u aadaamaysaa uu yidhi mid ahaan haydin aadaamo salaaddii uu yidhi kaydinku weyne haydin tukiyo bal matalan taas oo kale bal markaa iyagana waqti danbay ahayd waa ciraaq baa la joogay masjidkii reer bani jarmina uu kusoo siyaartay waqti aan waqti salaadeed ahayn isagaana yidhi anugu dee waxaan u tukanayaaba sidaan idiin tuso rasuulka ilaahay siduu u tukan jiray marka seebaa xakaba mideed siduu u tukaday waa in ka mida faqaama uu istaagay fa amkana alqiyaama amkana waa makansaday weeyaan alqiyaama qiyaamkiio macnaa waa sugay waa ku raagay taagnidii oo taagnidii buu dheereeye weeye taasi waaba qiraa'adii uma rakaca uu rukuucay fa amkana rukuuca macnaa amkanadan macnaa wuxuu dee sugay uu ku raaguu daa'imay rukuucdii buu dheereeyey un weeye oo rukuucdii ayuu dheereeyey uma rafaca ra'sahu maxalu shaahidku halkan weeye madaxiisiibuu sare u qaaday rukuucdiibuu ka soo toosay fa ansata uu aamusay hunayatan kollay aamus ma jiro ee dee dikrigii iyo halkan wixii duco ahaa ama ano ahaa iyo ammaan baa lalaba imanayaaye waxoogaabuu aamusay oo waan ku xasilay weeye waa nagaaday markaasoo markii uu toosayba mumuu sujuudin ee waxoogaabuu taagnaa qaala wuxuu yidhi intii maxalushaahidkii halkan baabkunbuu sheekhu soo qaatay waxyaalana way noo dambeeyaanba taasi oo dee weli xadiidku intaa kuma dhammo umuurihii uu kulansaday ee markaa waxaa yidhi maalik ibnulxuwey maye waxaa odhanaya abuqilaaba ayuub baan u sheegayaa la hadlayaa fa sallaa waana tukiyey bina anaga salaata shaykhinaa sheekheennan salaadiisa haadaa kan ah ninkan dee odayga imaamkeennan iyo sheekheennan san uu u tukado oo kale waa salaata sheekhinaa ka salaati sheekhinaa wey sadee waa imaamkoodii markaa reer jabani jirmina masjidkooda ka imaamka ee tukinayay waa sheekheennan ama imaamkeennan salaadiisa oo kale ayuuna tukiyey abi buraydin bal waa kolley waa lagu dabdiyey abi yaziidana waa lagu dabdiyey muslim baaba waxaaba markaa barhkood ay dee san buu kuba dabdiyo yidhaahaan kuwa qaarkood waxaabay dee abiyaziid bay kuba dabdiyeene laakiin muslim oo kale oo dee jaanibkan iyana waa a'imadii baabkan ah ayaa dabdigiisu tanba ahaa haddaba saa uu tukanayo bal kuyadiisii weeye maka abu burayd ama waxa weeyaan kolley sheekhuna raximah llahu tacaala waa halkan dabdiga kunyadu leeyay waa la iskuba khilaafo inta badan waxaa dhacay inta badan ruwaadda abu yaziid baa dhacay laakiin kariime iyo xamawi baa riwaayadooda ay dhacday abu burayd muslimna kitaabkiisa kunyooyinka waa kitaab uu leeyay waana la madbaceeyeybe waxa uu ku dabdiyey abu burayd markaa nin baabkan isna imaam ku ah waa cabdulqani bnu saciid alasdi ayaa wuxuu leeyahay anigu abu yaziid un baan u maqlay laakiin muslim kol hadduu saa yidhi isagaa dee kaba aqoon badan huwa aclam bidalik taas buu kaba cabiraye bal abu burayd iyo abu yaziid labadaba waa lagu dabdiyey waxaana weeye waa nin aynu horeba u soo maray welina xadiidkiisu inoo dambeeyo oo xadiidkiisii aanu keenin markuu qoomkiisa tukinayey camr ibnu salamata aljarmi waa ibnu salimata aljarmi taas waa qoomkoodii iyo aabbihiiyo way yimaadeenoo rasuulka ilaahay bay dee bacda fatxi maka u yimaadeen sanadaa wufuuddii iyagoo dee islaamkooda waday rasuulka ilaahayna wuxuu amray inay dee bar tukadaan oo dee markuu salaadii bari wuhi ka idinku qiraa'o badan qur-aanka idinku yaqaana ha idin tukiyo isagoo toddoba jira ayuu noqday kii intii uu qur-aanka ka xafidsanaa ugu badnaaba sababtuu xafidi jirayo umuurahaasna way noo dambeeyaan marka isaga qoomkiisa imaamkooda ahaa intii ka dambaysayna isagun baaba imaam ahaa ma hubno ama imaka halkan ma cadda inuu dee aabihii markaa la socdo saxaabi laguma tiriyo inuu dib ula kulmo jaanibkaa saxaabi laguma tiriyo waa dee waqtigii rasuulka ilaahay iyo inaanu laba kulminbe laakiin waa camr bnu salima horena sidaan usoo sheegnay laamtiisa waa la kasriyaa camr bnu salima aljarmi ninkan weeye ninkuu sheegayaa qoomkiisa meel kastoo isugu yimaadaan reerkoodu dee isagu iyo mashad kasta isagu imaamkooda ahaa saa uu u tukanayo ayuunbuu u tukaday malik ibnu lxuwayrata ayuub baa wuxuu yidhi wa kaana abuu buraydin abuu burayd wuxuu ahaa idaa rafaca ra'sahu min asajdati ne waa ka yidhi saa maalik saasunbuu u tukadaye markuu madaxiisa kasoo ka kor yeelo sujuudiu sujuudda kasoo tooso waa sujuudda labaad waana ragcadda labaad marka uu u kacayo dee waxa weeyaan adigu witri uu kaba kacayo salaadiisa ama ragcadda dee saddexaad bal matalan intuu kaba tooso ti waxa weeyaan tii afraad uuba kacayo weeye istawa waa ekaan jiray qaacidan xaalu yahay oo bacnaa u fadhiisan jiray hagaag buu u fadhiisan jiray uma nahado markaasuu kici jiray way noo dambaysaa weli halkii juluuska maydaan gaadhin macnuhuna waxa weeye sidii u tukan jiray waxaa kaba mid ah abuu burayd u tukanayay markuu witrin sida laftii hore waa fii witrin min salaati waa tiro dhiman oo salaadiisa ka mida waa ragcadda koobaad markuu ka soo kacayo ragcadda saddexaad markuu kaba kacayo marka uu sujuuddaa kasoo tooso toosunumuu kici jirin horta uu fadhiisan jiray hagaag buu u fadhiisan jiray marka uu fadhiisto dabadeed ayuu kici jiray waana jalsada jalsat alistiraaxa culimmadu kuba magacaabaan suniyadeeda istixbaabkeeda iyo taasna ay iskuba khilaafsan yihiin kalaam ay leedahayna uu inoo dambayn doono ee maxalushaahidku imaka halkan waa maxay uma rafaca ra'sahu fa ansata hunayatan wey inuu aamusay waa dikrigii buu la imanayay ducadii waxoogaa taagnaanayay ee qadarku yaanu dheeraaninba lafdiga imaka sida kaba muuqateen baabun yahwi bitakbiiri xiina yasjudu yahwi waa hoobanayaayoo bitakbiiri takbiirtii ayuu dee la daadegayaa isagoo takbiirtii ku suga ama dee la imanaya xiina yasjudu markuu sujuudayo oo waxaa adugu tarjamadu baabku ay tahay bal markaa uu sii sujuudayo waxaynu soo marno xadiidkii abu hureyre ay kuba soo marno imakana soo celin doono inuu rasuulka ilaahay dee meelihii uu takbiirinaya takbiir kolley lagu sujuudayo oo meelihii takbiirtan takbiiratlintiqaal sujuudii dhaadhac hadday tahay iyo toosidii laga toosayay iyo bal sujuudii labaad kunoqodkood iyo guud ahaanba takbiir baa meeshii jirta haddaba markaa rukuucdii baynu eeg ka soo baxnay ictidaalkii baan ka soo baxnaan leenahay sujuuddiibaa imika inoo bilaabmaysaa sujuuddiina dee toosumuu bilaabin oo acdaadii sujuuddiiyo tiikamuu hadline wuxuu ka bilaabay ictidaalkii ma la joogaa ruuxu markaa uu dhaadhacayo dhaadhaciibuu imika kaba bilaabay si aynu markaa u gaadhno haddana sujuuddii aynu u gaadhno iyo wixii kuba tacalluqsanaa imika waa dhaadhaceedii see loo dhaadhacayaa marka laba arrimood buu laba yimi halkan oo tarjamada walow ay dee imika uu isba raaciyey mid waa ficil midna waa qowl qowlkii muxuu kaba dhigay markan allahu akbartan inuu bilaabayo dee markaa uu foorarsan uu dhaadhacayo uu bilaabayo ujeeddadu marka uu dhulka gaadho wejiga dhulka dhigayo un allahu akbar aanu odhanayn takbiirtu kusoo dhaadhacaya kusoo hobanaya bal markaa amaha laba yidhaahsay dee in badan oo culimmada ka mid yidhaahaan waa la jiidayaa takbiirtiio dee waxa weeyaan intan uu dhaadhacayo waa ruknigeedii iyo intiqaalki me waa wixii lalaba imanayay dikrigeedii ama markuu la bilaabo dee habagooyo dee intaanu weli sujuuddii wejiga dhulka dhigin ficlan sujuuddii aanu gudageline takbiir buu kusoo hoobanaya bal taasi waa mid arinta labaaduu sheegayana ficil uu imika athar inoo raacinayo wixii axaadiisii baabkan kusoo aroortay xakamuu soo dhigan shardigiisa ma gaadhsiisna ee waxa weeyaan oo ah bal ficilka uu ruuxu la imanayo sujuudda markaa uu bilaabayo ma gacmaha horeynaya mise jilbaha horeynaya iyado waa ficil midna waa qowlkii bal taas weeye qowlkii markaa muxuu yidhi yahwi bitakbiiri yahwi waa hoobanayaayo bitakbiiri takbiirtii xiina yasudo macnaa waxa weya takbiirtan markaa waa dikru lhuwiy maaha sujuudda marka la gudagalo dikri kalaa jira taagni ee waa inta la socdo ayay dikrigeeda tahay intaas baa bal maalan taasuu yahay axaadiidana wuu inoo keeni doonaa waa xadiid abu hureyre aynu soo marrayba wa qaala naaficun naafici wuxuu yidhi kaana bnu cumara ina cumar wuxuu ahaa yadacu mid dhiga yadayhi labadiisa gacmood qabla rukbatayhi labadiisa jirib hortood macnaa marka uu sujuudaya intana waa ficil oo bal waxa weeyaan taas imika sheekhu dee halkan waa kanoo isagu waa tacliiq ahaanbu uba wariyey ibnu khuseyme iyo aimo kale ayaa sanadkiisa xidhiidhiya walow ficil ibnu cumar tahay riwaayaadka kalena waxaa kuba yimi qolada sanadkiisa xidhiidhisay inuu rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh taa uba tiiriyey taa uba tiiriyey eh bal waxa weeye kaana bnu cumara inuu cumar wuxuu ahaa yadacu mid dhiga yadayhi labadiisa gacmood qabla rukbatayh tarjamadii baan iska raacsanaynaa marka waxaan leenahay dee imanka haddaan yahwi bitakbiiri xina siduu xaadiida inooguba caddaanaysaa haddii intan aynaan tarjamada raacin waxaaba la odhan karaa lafdigani dee munaasibu maaha tarjamadiiyo tarjamadu waxay ka hadlaysay foorarsigaa lasii foorarsanaya ama la dhaadhacayo iyo takbiir arrinkani waa ficil ka baxsan taasoo tarjamadii markaan calaaqa la lahayne laakiin waxaan leenahay waxaa maqsuudku ah intanba tarjamadii bay ka wada mid tahay qowlkii bal markaa cindalhuwiyi lalaba imanaye waa takbiirtii markaa la dhaadhacayana bal sujuudi ay ruuxu bilaabmayo halkee horeynayso dhulka maxaa halkee horgaadhaysa ma jilbaha mise gacmaha taas takbiirtii iyada xadiia inooguma imanaysa halkan kale dib inooguma soo celinayo ee markay noqoto ficilkan de maxaa inooguma sugan taqdiimu wadci lyadayn calaa rukbatayn waa taas oo labadii gacmood in la horreysiinayo oo jilbaha lagaba horreysiinayo markaa iyada la imanayo bal iyada halkan waxaa jirta horta laba xadiis oo kala duwan oo yimi markaynu eqno axaadiida marfuuca xadiid abi hureyre oo dee macnahani kuba sugnaa waa jiraa oo ah in gacmaha la horreysiiyo oo jilbuuna ay dambeeyaan bal markaa waa xadiid barhkoodna in waxa weeyaan xadiidkaas oo idaa sajada axadakum falyabda birukbatay qabla yaday oo walaa yabruk buruka alfaxli oo kale in bal taasi waa mid waxaa kaloo jira xadiid labaad oo saxaabigii waail ibnu xujri xadiidkiisa isna asxaaba sunan ay wariyeen oo isagu ahaa inuu dee jilbaa la hordhigayo markaasna gacmihii ay ku xigayaan hadhow marka iyada la kacayana gacmihii la hor qaadayo oo marka la kacayo dee jilbi ay dambaynayaan taasoo kale waa xadiid qolooyinka waxay raajax yeeleen abu hureyre iyo dee keenaya wadculyadayn calaa rukbatayn barhkood kan kale ayay raajax yeeleen bay raajax yeeleen xagga marka la eego a'imadana imaam maalik oo kale malaa qowlkay kaba soo naqliyaan waa gacmaha in la horreysiiyo inta badan culimmada sida tirmidi soo naqliyo oo uu maalan dee shaafici iyo axmed iyo abu xaniifiya qolooyinkaa jaanib isuba raaciyo dad kala duwanna waxaabay kaba dhigaan in jilbaa la horreysiinayo oo gacmaha laba dambaysiinaya bal waxaan leenahay kana waa yimi kana waa yimi labada xadiid mid kasta waxaa dhici kartay in dee kana la raajax yeelay kana la raajax yeelay bal arrintu kolley waa arrin iska waasaca bal imaam nawowi hadal uu lahaabaaba ahaa ma muuqato labadan madhabood midkood in la kala raajax yeelo min xayu sunna waayo xadiidkaasna barhkood xoogayaa jira kan kalena barhkood xoogayaa jira barhkood baale kana asaxa barhno kana asaxay leeyihin marka min xayu sunna kol haddii aan laba waxa weeyaan taas ay tahay inaan kala raajax yeelayn jaanibka culimmadu u badan yihiinna labada jiribo oo la horreysiiye ay tahay taasna kolkol ay kuba cuslaanayso ninkii weynaayoo kale ninkii weynaa iyo ninkii daciifkaa iyo dee gacmaha iskaba sii horreysanya hadii la yidhaha jilbaa iskaba horreysay kolley laga yaabaa inay mashaqo uguba sugnaato bal waxaan leenahay arrinku waa waasac baan leenahay bal hadalkaa imaam naaweyne haddaan soo qaadanaan leenahay min xayu sunna lama kala raajax yeelayo waayo labada xadiid baa barhkood waa dee tarjiixa aimada kala duwan labada xadiid ee meesha kuba jiraba marka waxaan leenahay kana waa shay jaa-isa kana waa shay jaa-isa wax imika halkan waana arrin waasaca bal aimada qaarkood qataadoo kale yabaa ruuxu wixii u fududaado ha yeelo iyo hadalkiisu ha kii u fududaado haba yeelee bal xagga loo badan yahay waa jilbaa in la horreysiiyo dee ruuxii markuu roonooda ruuxuu weynaadana kolkoltaasi way kuba cuslaan ruuxii xanuunsanaya ama daciifa kolkol way kuba cuslaanaysaaye bal waxaan leenahay arrin waasaca weeyaanoo si kolba ruuxa u sahlan ha laba yimaado waayo labada dhinacba in waxaa jirta xagga culimada markaan eegno taqwiyo labada xadiid la kala xoogayo kana la raajac kana labaii kana asaxaya kana asaxa bal waxaan leenahaynaa labadiiba hadday noo soo arooreen labadina imika wax naasikh iyo mansuuq baabkii la geliye maahee waa arrin jaa-isaan leenoo waasaca dee bal jaanibkay uba badan yihin culimadna waa taa aan sheegnay laakiin hadalkaa qataadana waa hadal muhim oo ruuxu dee wixii kolba u fudud ha laba yimaado waxaan leenahay kana waa jira kana waa jira un imaam nawina waa kaale min xayu sunna xagga marka la eega xadiidka maaha kanaa loo badanyay kaase markay axaadiida aan eegniyo meesha waxaa jira tarjiixaan idhaahno kanaa raajixa ee taasi ma jirto bal taasna waa ficilkii taas ninkaasaba kii isaga u sahlan haba ayuu laba iman karaa imikana waxaan leenahay un imika dee ruuxu hadduu isagu qowlkiisa doorto waayo aimada qaarkood baa jaanib yar xooga saara xoogeeyo oo kale oo bal matalan taas ah ama jilbaa horreysiintooda oo kolkol xadiidkaa ah yaanu u fadhiisanin sidaa neefka geli uba fadhiistoo kale ee gacmihiisa horreysiya sheegtay inay qalbiba arrinta uu kuba sugan yaho xaaladan waxyaale ay kula xoogeeyeen waa jalaasa ibnulqayim iyo laakiin bal waxaan leenahay umuruhu waa sahlan yihiin oo hawshuna intaa way kaba fududahay kana waa soo aroor kana waa soo arooray wixii sahlanba ruuxa dadka waaweyn waxay la tahay inay dee gacmahooda iska horreysiyaan ay uga fududahay iyadoo ay jilibkii horreysiyaan xadaثna abulyaman qaala xadaثna شhucayb can الزuhriy qaala أhbaranii abubakr bn cabdالرaحman bn الxariث bn hishaam وabu سلمة bn cabdالرaحman ana aba hurayrata kana yukabiru zuhri baa laba sheekh oo sheekhadiisii kamida ayuu xadiidka kaba warinaya waa laba faqih oo fuqahadii madiina kaba mid ah dee abu salama kolna toddobada waa lagu daraa kolna dee cid kale ayaa todoba lagu todobeeyay abubakr laakiin toddobada ka mid weeyeen wuxuu yihi markaas ay labadooduba yidhaahna abaa hurayrata kaana wuxua yukabiru mid takbiirta fii kulli salaatin salaad kastoo min almaktuubati salaadaha faradka iyo wagayrihaa keyrkeed fii ramadaana ramadaan hadday tahi wuxuu dadka uu tukinayay wagayrihi keyrkiiba waa takbiiranaya takbiiraadkii aynu soo maray isagu aynu xadiidkiisa hore kuma soo maray fa yukabiru allahu akbar buu odhanayay xiina yaquumu marka uu kacayo ayuu allahu akbar odhanayay aba uma in oo dee markuu kacayaba markaas hadday dee takbiirada markuu hagaag isu taaga ay tahay marka uu kacayo ama sujuud hakaba kaca ama juluuskii hakaba kaca iyadna waa maxal takbiireed uma yukabiru laakiin tani waa markaa takbiiradii qiyaamka oo dee takbiiradii ixraamka oo iyadu rukniba ah uma yukabiru uu takbiiranaya xiina yarkacu marka uu rukuuco uma yaquulu samica allahu liman xamida uma yaquulu markuu istaagana marka hore uu kacayu samica allahu liman xamida odhanaye uma yaquulu rabbana walaka alxamdu qabla an yasuda intaanu sujuudin uma yaquulu wuxuu odhanayay maxalu shaahidku halkan weeye allahu akbar xiina yahwi saajidan eeg maha marka uu sujuudo intuu taagan yahayna maaha oo mar keliya inuu isagoo taagan yidhaaho ee waa xiina yahwi marka uu hoobanayo dhaadhacayo saajidan xaaliyo isagoo sujuudaya oo ay arrintu tahay takbiirku waa dikrulhuwiyi weeye marka muxuu bilaabayaa marka uu bilaabo dhaqdhaqaaqa iyo xarakada nusuulka iyo dhaadhaca markuu bilaabo ayuu bal matalan odhanaya dee hadduu dee saay bacdigood yidhaahaan waa jiidayaa bay leeyihiin oo ilaa uu dee hagaag u sujuudayo intaa ka horeysa hadduu kuma joogsanana basi kuma sugnaa ee bal marka waxaan leenahay see waa intiqaalka dikrigii iyo xarakada nusuulka ayuu dikrigeeda yahay oo takbiirta markaasuu bilaabaya waa kan lafdigu uma yukabiru xiina yahwi saajidan wey markaasuu takbiiranayay oo markaas uma yukabiru allahu akbar xiina yarfacu ra'sahu min asujuud markuu sujuuda kasoo tooso uma yukabiru xiina yasudu haddana marka uu sujuudaye dambe uma yukabiru xiina yarfacu ra'sahu min asujuudi markuu sujuudda labaad kaba soo toosaya haddana allahu akbar buu odhanayay uma yukabiru allahu akbar buu odhanayay xiina yaquum marka uu kacayo min aljuluusi fi lithnatayni waa fadhiga labada ragcadood dee dabadeed uu fadhiistay atixiyaadka markuu kaba kacayo ragcaddii saddexaad u kacayo salaadu hulaasiya ha noqoto ama rubaaciye allahu akbar buu odhanayay wayafcalu dalika arrinkaa uu sameeyeyna waxa weeye daalika oo takbiirtaasna wuu samaynayay fii kulli ragcatin ragcad kastaba xataa yafruqa min asalaati ilaa uu salaadii ka faaruqo ilaa uu salaadii dhammeeyuu kaba faaruqo oo bal maalan taas buu iman la imanaya umuurahana sujuudda mooye waxyaale inoo dambeeyaa way wada ay jiraanoo barhkood buu abwaab kuma keeni doonaa kol hadduu tartiibtii wadayo siyaaqi salaada sifadii salaadee uma yaquulu xiina yansarifu marka uu salaada dhammeeyo kaba baxa ayuu odhanayay waladii nafsii biyadii ilaah baan ku dhaartay naftaydu ay gacantiisa ku sugan tahaye innii la aqrabukum anigu ka idinku dhow baan ahay shabahan xagga marka leega ekaansho iyo shabah bisalaati rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay salaadiisii anaa idinku shabah badan anaa idinku eg siduu tukan jiro dee waa saxaabiga sanado waxoogaaya ama afar sanadood iyo weliba ziyaado aan ka ag dhaqaaqinba rasuulka ilaahay la joogay marka anigaa idinku shabah iyo ekaansho badan oo si aan u tukaday oo kale ayuu tukanayay in kaanat haadihi intu waa tii mukhafafada ahayd mukhafaf min athaqiila inuu shaniye dee damirkeedna lishani unbuu noqode kaanat waxayd haadihi tani waa tan oo kale waa dee san aan imika u tukaday oo kale ee sidaasi la salaatahu salaadiisii bay ahayd xataa faariqa dunya ilaa waa dunyadii ka tegay san bay salaadiisu ahayd laamtuna waa laamtii faariqada ahayde inta naafiyada iyo intaa mukhafafada kala sooci jirtay qaala waxay yidhaaheen qaalaada tasniyadu waa labadii taabici abubakr ibn cabdiraxmaan iyo abu salama ibn cabdiraxmaan magacaabina ay kuba kulmeenba qurayshnimadii way ku kulmeen fuqahanimadii way kuba kulmeen walow dee ay kala duwan yihiin oo dee abubakarna waani reer bani almakhsuum oo xaari ibnu hishaamkani waa abujahal walaalkii weeye camr ibnu hishaam baa la odhanayay laakiin waa saxaabi isagu asxaabtii rasuulka ilaahi kaba mid ahaa dee markii dambe fatxu maka ayuu islaamay laakiin markii dambe islaamkiisu waa fiicnaaday dagaaladii shaamna waa laguba dilay waa beder iyo dee waa taas in waxa weeye xaggan dee buu kaba joogay iyo dee uxuudiyo waa joogay isagoo xagga gaalada ka socde ama xaggaa kaba dagaalamayo bal gabayo aada u shahiiro dee cararkii uu cararay maalintii beder iyadoo walaalkii halkaa qoyskoodii lagu laayay waa kan ayaa xasan uguba gabyoo la yidhaa gabaygii isaguna ugu soo jawaabay waa ictidaar ruux cudurdaartay ama wax kaba cudurdaartay kii ugu fiicnaa ee carab markaa taas oo kale ay gabay noocaasa ama gabi ictidaar jaanibkaasi haddaba xarit ibnu hishaam ama abu salamat bnu cabdiraxmaan cabdiraxmaan ibnu caf oo reer bani zuhre isagu wuxuu yihi markaa labadooda waxay yidhaaheen waqaala abu hurayrata abu hurayra wuxuu yihi radia allahu canhu wakaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa xiina yarfacu ra'sahu markuu madaxiisa sare u qaado yaquulu mid yidhaaha waa ictidaalkii samica allahu liman xamida rabbana walaka alxamd haddaba yadcuu waan u ducaynayayo lirijaalin mar dhoweyd baynu xadiidkan abu hurayra aynu xadiid uleeya soo maray baabkuma inooguba bilaabmay fakaana abu hurayrata yaqnutu fi ragcati اlukhraa fayadcuu lilmu'miniina wayalcanu lkufaara rasuulka ilaahay buu kagaba dayanayay taasba waana tan rasuulka ilaahay buu kaba soo naqlanayaa ducadaa iyo wixii kuba tacalluqsanaa iyo labadaba lacnadii ama habaarkii iyo ducadiiba haddaba wuxuu uhi rasuulka ilaahay markuu samic allahu liman xamida yidhah maha dee weligiina may ahayn sanadihii o dhan may ahayn waa waqti bay ahayd waqti bay ahayde yadcuu wuu ducaynayay lirijaali rag fayusamiihim biasmaai magacyadoodu kuma magacaabayo salaada dhexdeedii sidaa qunuudkii oo kale haddii ashkhaas la magacaabay loo duceeyo iyada taasi dee basi ma aha basi kuma sugna baan leenahay rasuulka ilaahiba waa sameeyey rag buu magacyadooda uu kuba magacaabayay magacyadoodu ku magacaabayo fayaquulu wuxuu odhanayay allahuma anjil waliida bna alwaliidi wasalamata bna hishaami wacayaash bna abi rabiicata saddexda buu magacaabaya waa saddex noo xidhxidhnaa markaa qoomkooda ay xidhxidheen intay islaameen dee lagu dhibayay diintoodii daraaddeed waa saddex noo isku qoys keliye ah oo reer bani makhsuum waliidkani waa khaalid bnulwaliid walaalkii weeyo ka hor islaamay bal markii dambe ilaahay asrigii kaba nabadgeliyey cumratulqadaana rasuulka ilaahay wuu la socday baabu walaalkii waraaqda ugaba tegay isagu islaamnimo uguba yeedhayo waliid ibnulwaliid waa waliid ibnulwaliid ibnumuqiira salaamatu bnu hishaamna waa abujahal walaalkii abujahl walaalkii weeye siisna waa xidhnaa markaas ilaahay waa soo wada daayey cayaash bnu abi rabiicana isagu hor u hijroodaybe laakiin khiyaama abujahliya ay ku soo celiyeen abujahl bay xagga hooyo ka walaalahayn laakiin xagga kale waa ilmaadeen ruma waa cayaash ibnu abi rabiicata ibnu lmugiira hishaamkuna waa ina mugiira weliidkuna waa ina mugiira marka waa qoys keliya oo dadkoodii dee asriga kuba jiray xidhxidhnaa islaamnimo loo dhiibayey ilaahayna subxaana watacaala waa nabadgeliyo bal dee xadiidka abu hurayra bay kuba sugnayd rasuulka ilaahi subaxdii daayey oo u ducayn waayu yihi maaday xaggay ducadu martay oo taladhido soo kuwa yimi raggii waa yimaadeenba arrintu markii rasuulka ilaahi joojiyey ducadoodii oo waa yimaadeen ilahi baa soo badbaadiyeen lakiin waxaan leenahay waa qoys keliya waa reer muqiira dhammaantood iyo walmustadcafiina min almuminiina dadkaa la daciifsanaya muminiinta dadkaa ma'suuriinta ayuu rasuulka ilaahay u ducaynayay waxaanu lahaa waa habaarkii iyo lacnadii uu markaa hore sheegayo abu hurayrna kordee uu markasagoo kaga dayanayo taas walow tiisu dad uu magacaabaya aanay jirinee dee markaa dambe mu'miniintu si guud ugu duceeyey gaaladana uu lacnaday allahuma ilaahayow ushdud adkee wad'ataka joogsigaaga iyo ciqaabtaada iyo shidadaada wey calaa mudara reer mudar dee waa kolley dadka islaamayba waqtigaa reer mudar way jireen laakiin in badan oo dadkii najdi degi jiray ah markaa may islaamin oo waana dee carabta kalena waa dad ay eeganayso dee qurayshna mudar bay kaba mid ahayd reer tamiim iyo dadkii iyo dadkaa najdi degaya horena waataynuu soo maray nimankii reer cabdiqays ee baxrayn kaba yimi inay rasuulka ilaahay ku yidhaaheen dee kuma iman karno oo bilaha xurmada la mooyo waxay noo dhexeeya kufaaru mudar nimankaa reer mudar gaaladoodii baa dee inoo dhexeeyo degaankii dee ay soo mari laayeen ba degan haddaba kuwaasoo ushdud wadataka calaa mudar wajcalhaa yeel calayhim korkooda siniina abaaro ka sini yuusufa nebi yuusuf abaarihii dee waqtigiisii dhacay taas oo kale ah ee isagaba badbaadada dee jeelkii uu kaba badbaaday markuu ru'yadii cabirayba umaha taasoo kale yeelde ilaahayna waa aqbalay ilahay markii dambe qurayshi ay yimaadeen dadkii ay soo direen oo yidhaaheen bal waxa weeye ilaahay noo bari ay yidhaaheenba oonoo duceeb waa ahlulmashriqi markaa wuxuu leeyahay reer mashriqna waa dadka beriga degan waa madiine berigeedii waa najdi bay markaa noqonaysaa waa dhinacii najdi yowma idin maalintaas markan rasuulkii ilaahay uu habaar oo min mudara reer mashriq oo min mudara ahlu mashriq oo reer mudar kaba mid yowma idin maalintaas waa dadkii dhinaca beri deganaa waa dadkii najdi deganaa mukhaalifuuna lahu rasuulka ilahi way khilaafsanaayeen markaas ducadii waqti bay ahayd waa ducada dee kolley iyada naasilada uu rasuulka ilaahay uba ducaynayay muhimku markaa maxay tahay iyada in waa dee xadiidkunbay laba socotay in jaanibkan kale ictidaalkiina waaban kaba soo baxnay xadiidkii horena tasmiyadii bal maalan taas rasuulka ilaahay ciddii mustanadkii abu hurayrana xadiidka waa inooguba sugayey bal umuuruhuna ama qunuudkiiy wixii kuba tacalluqsanaa tani qunuud bay ahayde waana arrin inoo dambayso ama kitaabu salaadna kuba iman doonta dee marka kalena in waxa weeye arrinkanun markanu naasiladu may ahayne waqtiyo kale uu dadkala habaaraya rasuulkii ilaahay wuxuu dabadiidna way jiraanoo tafsiir iyo kuba iman doonta bal umuurahaasi ama kitaabka kuba sugande xdثna clي بن cabd لlahi qal xadaثna سfyaan غayra maraة can الزhriyi qaala samictu anas bna maliki yaquul cali bn cabdالlaahi waa imaamkii ahl اlcilal imaamkoodaba ahaa waa cali bn اlmadini waa ninkii bukhaari yihi macnaha mastaskartu nafsii cinda axad waa dee naftayda anoo dee ruux ag joogo dee aqoon baa ilaahay isagoo yarba siiyeysan tarjamadiisii kusoo maray isagoo yaroon weli waxa weeyaan bal markaasun madrasadii ama malcamadii kaba soo baxaybu raggii aimada ahaa wuxuu saxaya ama culimadii waaweyneyd isagoo labaatan gaadhin buu dee xataa tasniif ma lahaa maqaam aada u sarreeyana gaadhay oona mashaayikhdiisa in badan oo ka mid aanay joogin hadda markaasuu lahaa ujeedadu ruuxan markaan agtiisa joogo naftayda maan yaraysan oon ahayn cali bn cabdilaahi cali bnu madini macnaa waxa wey aqoontii uu lahaa weeye jaanibka khaasatan cilasha uu u lahaa ayuu leeyahy isaga markan ag joogo ama arrintiisa dee waxaan odhanaya waxba ma taqaanin waxba ma taqaanin oo naftaydan yaraysanayay iyadoo dadka kale aanay taasi kaba dhacahayn haddaba waa imaamkaas dee ahlalcilal in cali bn cabdilaahi markaa cali bnu madini ayaa muxuu yihi xadaanaa sufyaanu cali bni cabdilaahi sufyaan thawri lama kulmin waa sufyaan ibnu cuyeyne oo ninkan sheekhiisa wax kaba wariya kibaartii asxaabtiisana ka mid weeye horena waataynuuba soo maray salaad intan kuba soo jirnay iyo taasoo kale iyo waxyaalo haddaba sufyaan baa noo waramay hayra maratin waa akhara min mara weeye mar waxaan ahayn macnaa waa mar wax ka badan ujeedadu mar iyo laba iyo may ahayn awqaad ama marar tacaduday ayuu xadiidka noo sheegay mar keliya kamuu maqlin mar labaad iyo mar saddexaad iyo ayuu kaba maqlay weeyaanoo waa akhara min mara wax mar kaba badan cibaarada hayra maratinna taasay u isticmaalaan qaala wuxuu yihi samictu anas bna cani zuhriy buu noogaba warramay oo zuhriy muxuu yihi qaala samictu anas bna malikin yaquulu saqada rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baa dhacay can farasin faras buu ka dhacay xadiidku waa xadiid aynu soo maray waxa weeyaan dee kolley sujuudi iyo waxyaalahaas aynooguma sugan bal intana waynu soo aragnay marka waqaala sufyaanu maratan sufyaan marka wuxuu yihi warubbamaa qaala sufyaanu min farasin baleeg waa itqaankoodii iyo dabdigoodii adkaa wuxuu leeyahy markii hore muxuu yihi saqada rasuulu llahi sala allahu calay wasalam can farasin waa siduu sufyaan kaba maqlay kolkolna waxaa dhacaysa ina marar kala duwan buu xadiidka kaba maqlaya halkaa canta bedelkeeda inuu min oo saqada min farasin uu yidhaaho fa juxisha waxaa la haylhaylayo oo dee xagasho iyo waxyaale ay gaadheen shiquhu dhinaciisii alaymanu midig fadakhalnaa caleyhi waanuu soo gallay nacuudu xaalaan booqanayno faxadarat isalaatu salaad baa waqtigeedii galay fasallaa binaa waana tukiyey qaacidan xaaliya isagoo fadhiya waqacadna waanu fadhiisanay waqaala sufyaanu maratan sufyaan mar wuxuu yidhi sallaynaa qucuudan aaginay hayra maratin buu xadiidkama maqlay halkaa fasallaa binaa qaacidan waqacadna bedelkeeda fasallaa binaa markaa fasallaynaa qucuudanoo waxaanu tukanayba markii uu isagoo fadhiyana tukiyey ayaanu anaguna dee fadhi kuba tukanay falamaa qadoo salaata salaaddii markuu dhammaystay rasuulka ilaahi qaala wuxuu yidhi inamaa jucila alimaamu liyu'tama bih imaamka waxaa imaam looga dhigay in lagu daydo faidaa kabara fakabiruu waidaa rakaca farkacuu waidaa rafaca farfacuu waidaa qaala samica allahu liman xamida faquluu rabbana walaka alxamdu waidaa sajada fasjuduu marka uu sujuudana sujuuda taas buu yihi qaala sufyaanu sufyaan wuxuu yihi kadaa jaaa bihi macmarun waa istifhaam istifaantiina way xadfan tahayba oo markaa wuxuu la hadlayaa sufyaan cali buu la hadlayaa cali buu la hadlayaa qaala sufyaanu sufyaan baa wuxuu yihi kada kada masaa imaka xadiidkan waa sidaa dee isagaba ay ugaba maqleen buu jaa bihi macmarun macmar masaasuu xadiidka isna kuma wariyay macmarna waa macmar ibnu raashid oo asxaabtii dee zuhri ah qultu waxaan idhi nacam haa qaa'ilkoo qultuna waa cali bnu madiine haa baan idhi waxaa odhanaya cali bnu madiine markuu taa weydiiyey kollayna isagu macmar muu soo gaadhin oo lamuu kulmina waa siduu kagaba warinaye haabaan idhi buuhi qaala wuxuu yidhi laqad xafida waa idqaamkii iyo xifdigii badnaayee sufyaan ayuu leeyahy kol hadduu isaguna saa u wariyey xadiidka uu xifdiyey macmar uu xifdiyey kadaa qaala zuhuriyu walaka alxamdu oo markaa eg cibaaradan ah waidaa qaala samica allahu liman xamida faquluu rabbanaa walaka alxamdu waa tii wow iyo wow la-aan baynu soo maray mala lafdigina taa ma aha cali buu weydiiyu yihi saa macmar miyuu ulaba yimi xadiidko markuu yihi haa ayuu yihi uu xafidayo kadaa qaala zuhriya walaka alxamdu zuhri sidaasuu yihi walaka alxamdu wowdaas waadna ti aynu waxay wowdu keenayso marka caadifo laga dhigo in zaayide laga dhigo inaan hore usoo sheegnay markaase hadalka isagaa watee wuxuu ihi xafidtu waan xifdiyey oo zuhri waan ka xifdiyey sufyaan baa leh min shiqihi laymani ina markaa fajuxisha shiquhu laymanu sow may hayn isagaa saaka ay kaba maqleen khayra mara taasi haddaba wuxuu u sheegayaa inuu ka maqlay min shiqihi layman uu kaba xafiday sufyaan uu kaba xafiday zuhri falamaa kharajnaa markaan baxnay min cindi zuhriyi zuhri agtiisa markaan kaba baxnay ayuu qaala bnu jurayjin ina jurayj yihi wa ana cindahu anuu agtiisa kuma sugan fa juxisha saaquhu laymanu macnaa arrinkan wuxuu sheegayaa siuu u dabdiyey isagu u xafiday oo wuxuu leeyahay sufyaan waxaan zuhri ka maqlay oon ka xafiday rasuulkii ilaahay markaa uu sara faraska kaba dhacay min shiqi laymani oo lafdigaa hore ah fa juxisha shiquhu layman saasaan zuhri anuu kaba xafiday wax kale kamaan xafidin laakiin wuxuu leeyahy markaanu zuhri kaba soo baxnay oo dadkaa joogayna kaba mid aha ibnu jurayj xadiidkana ay wamaqleen ayaa ibnu jurayj wuxuu yidhi fa juxisha isagoo hadda zuhri ka warinaya saaquhu layman horena waynu usoo maray xadiidka wuxuu yihi fa juxisha saaquhu layman oo bal wuxuu leeyahy anigu dabdigaygu taas buu ahaa hagaag baan ugaba xafiday laakiin zuhri oo xadiidkana lama maqlay ayaa halkii anigu shiquhu layman ay ayaa isaga saaqu shiqigu wuxuu keenayaa dhinacii oo dhan ee maxaa isagu uu yidhi saaquhu laymana waa ribaayo kaba khaasan bal markaa waaba isagoo le anigu taasaan xifdiyey zuhrina taasaan kaba xifdiyey laakiin ibnu jurayj baa laakiin de ibnu jurayjna ma kolley mala mustanad waa leeyahay oo horeynu usoo maray baabkii inamaa jucila alimaamu liyutama bihi ina iyadna waxaas sooba arooreen waana shay kaba sii khaasan oo waxinay jaanibkii hadduu saaqu saaq kale yahay ayaa la odhan lahaa imaka mucaarada jirta dee halkii welibana waa taa aan soo sheegnay inay lugta ama qadamka infika ku yimi ama ay kala baxday waana lugtiisaa midig bay haydoo maaha riwaayo la yidhaaho muu xafidin isaguye isagu wuxuu leeyahy anigu saasba waxaa laga yaabaana majlis kale inuu kagaba maqlay ibnu jurayjna xadiidka kagaba maqlay anigu saasaan xafidaye laakiin ibnu jurayj baa wuxuu yihi halkaas halkaan shiquhul ayman kaba xafiday isagu saaquhul ayman buu yihi kolley xadiidka dee lafdigan dee sujuudda guud mooye kayfiyadii huwiga iyo taasi inooguma sugnaa in xadiidkana horeynu usoo marayba bal maalan waa waxaynu hore usoo marray sida xadiidka ka horeeye ee abu hurayra lahaaba baabka wixii inooguma sugnaa ama cunwaankiisa iyo tarjamadiisa inooguma sugayn kole halkan wuxuu ka bilaabayaa sujuudda fadligeed welina kayfiyadii sujuudda maynaan gelin laakiin waa baab ama xadiid aada u dheer buu keenayaa oo dee sujuudda fadligeed ha kuma sugnaadee intii uun soomuu goosan sujuudda kuba tacalluqsanayd xadiidkii oo dheer ayuu inoo soo arooriyey isagoo meelo dambe oo kitaabka ka mida kuba soo celin doono meelihii u munaasibkaah laguma sharxaya halkaa tahay laakiin de waa dheer iyo halkaasoo casharka inooguba sheegay wallah subxana wa tacala aclam